golaha nineteensixt iyo caawa barnaamijka fanka dhaqanka iyo suugaanta oo ummati loogu yahay gabyaha soomaaliyeed tiriyo heesaha tiriyo gabayada abuuro sheekooyinka xiisaha badan in badan aad ka dhegeysteen golaha nineteensixt caawa ayuu diyaar loogu yahay golahan maxamuud axmed cabdalla marka qaarkoodna aad ku barateen ba arrimaha siyaasiyaasoo ka falanqoonaya tan walba u badi waa dawlada caawa iyo golaha naantiya sigistii iyo barnaamijka suugaanta caawa iyo masida loogu yahay maxamuud axmed cabdalla waxaad ku soo golaha maxaad dad caawa golaha u haysaa sida
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum dhammaantiin way salaamayaa dhegad waa mahadsan tahay mudanayaal iyo marwooyin dhammaan khiyaarta golaha waa salaamayaa niyo caawa dhowr masafooyin iyo jiiftooyin iyo gabayaan soo diyaariyey waan akrinaya caadi baan u akrinayaa si waktigu yaniga inoogu baaqi noqdo insha allahu waxaana ka bilaabayaa insha allah masafo yar oo shalayto aan ka sameeyey sheeko aad maana ka doodeyseen caasimada soomaaliya iyo waxyaalo badan oo laisku khilaafsay siyaasada ku saabsan ayaan ka bilaabi doona insha alla anaadii daysa waan umalaynayaa dhagood masafadan waxay ka hadlaysaa waxyaalaha laisku maandhaafsan yahay soomaalidu horta may maqlaysaan
si fiican baa lagu maqlayaa microfonka keligaaga u furan yahay
shukran masafadan waxay ka hadlaysaa dooda ka taagan caasimada dooda ka taagan maxaa la yidhahdaa dhaqanka siyaasiga ee maamul goboleedka iyo maxaa la yidhahdaa dawladda federaalka gobolaysiga adigu qabaailada soomaalida bay yar taabanaysaa laakiin waa common sense oo waxay ka hadlaysaa keli ah waxyaalaha waxa la yidhaha kala daaya masaafadan kala daaya la yidhahdaa marka waxay leedahay kelangos waxay leedahay sugada kursi kursigii muqdishaa ah kobtii caasimadeed ah qabiil baa keligeed leh xaadna waa ka kafiil waa odayga xaad xaadna waa ka kafiil hawiyow kala daaya qarankii ha la kaabo soomaalida kalaheedu iyo kaskeedu ha midoobo goboleedku kor weeye daaradu kala daaya soomaali waa ka tagno oo kalaan goosanee dawlad wixii soo kordha maal iyo kaalmana waa ka rabnaa isaaqow kala daaya koonfur galbeed anigaa leh cid kaleba ku qadoodi goban kalena kistayda kursiyaan ka fadnaa raxan weyn kala daaya xeraaloon ka fogeyn iyo sirro koosyada booxshiyo fiqiiwaa karxanleyle kabiir waa biyomaal markana kaalintu weeye koorta laysku dabaayee midba kaanka u yeedho bir waaliday kala daaye masafadaasaan ku bilaabaya insha allah waxaana ka tiriyey common senska soomaalida waxyaalaha ay ku muransan tahay maandhaafka badan kenya waxaan rabaa inaan ku xujiyo insha allah gabayaan daraasa in yaroo horbaxa idinka sheegay waa gabay yaroo kooban wax walba madaxiyo majay leeyihiin gabayaan madaxweyne ayuu ka hadlayaa maaragtay caqabadkiisa xasan sheekh maxamuud ayaan gabaygan kula hadlayey marka gabaygan wuxuu leeyahay dalka oo u geediya waxqabad lagu galiimayo dowladnimo la gaadsiiyo iyo maamul gacaleeya ummaddu u golmoon tahay daryeel gacan gargaaraysa adigaa ku gaasare kolkaad gaadhay fiiladii waa fiila soomaaliya geeshaad dhisaysaa ma jiro ciidan gaadiye guutadaada gaashaana waa gabanadaadiiy gaarkaagu waa amisomay igu gadaanow guddoonkaagu waa oday gabrow guudka guddoonkaagu waa oday gabrow guudka kaa jira xasan uu nin gabay baa tahoo gudan xilkiisii waxaa tahay gurguurtuu niman qaran u gaafinayna balgar waa shacabku geedibi filan waa balgar waa shacbigu geedibay filan waxaad guratay maandhow calfoo geed kuu furan gabaygaa yaro kooban xasan ayaan aan insha allah aan kula dardaarmayey halkaa markay marayso waxaan aada u dhegeystaa doodaha ka baxa golaha waxyaalaha iga soo baxay waxaa kamid ah dadka soomaalidu inayna la socon meesha wax marayaan gabay soona qaadanaya gabay taariikhiyahoo hore oo allah naxariiste xuseen daqal hadda ka hor gabay la yaraa qayaash qayaash qayaash libaax baa dawaco qaybi yiri soore gabaygu leeyahay labadii qofka nagaga haray qaafadii dumar gabaygaasaa soo dheeganaya qaybta hore gabaygan gabaygan wuu yar dheer yahay waxyaalo badan buu ka sheekeynayaa oo ku saabsan arrimaha soomaaliya waxaa la yidhahdaa qaybinta soomaali qabiille waa moog gabaygaa qabiille waa moog qabiille iyo oogle iyo cilmi iyo warsame iyo waa magacyada soomaaliga oo qadiimkaa wey marka gabaygaas wuxuu leeyahay qabar xalay iqaaquulay oo jiif la qaban waagay lubigaygu qoonmoo hiyiga qarowday laabteeda wixii iiga soo qumayti xibaan ku qalidaya ee iyadoo qamaamiira baa soo qadinaya ee qaxarkii hurdada iga qabsaday qabille waa mooge qabirkii daraawiish ku dhacay qaragsabkii gaadhay qiyaashkii libaaha xuseen kaga qisoonayay qorshuhu qawaday xaajaduu qurus ku doonayey cali qulunbo goortuu hilbaha qaybi yidhi soorta tuludii qudhnayd goortii uu waaxu kala qaaday qisim aarow adigaa iska leh qaybta kale beesha kolkuu xaga u qildiyey ayaa qaamuudkii galay ee qallicii libaaxii ilbuu hor ka soo qubay qardoofada waxaa kaga darnaa qadin ruwaagaiyo qadarkii mas-uulnimo dayaa loo qamaamaday iyadoo quslaysay hilbihii tiri qor weeyaane qorka hore libaaxa iska leh qiimo dheeriyahe qorka xigana waa loogu dari odaygu waa qoodhe dariftii wixii qaayagelay waxay u qoondaysay qadaadiweyne aarkii duwaag ugu qabweynaay qanjaafulihii soo hadhay bahay qaybsaday tiriye qadoodiya habeenkaa duwaaga qalanjo mooyaane dayoy qaalinimo yaa ku balay qaybin wa-aantaada qodobku su-aalay martowqu xubtay mahmaahe waxay tiri qacdii iyo ishii qubatay shaalley qarwaankii ku dhacay cali ayaan qoofayoo dilay anoo qaraya ama dhaambiqiyo geeri qaabilida aar soo qarqari maanigaa qawlal u itaalabay tiri dawacdu afartaa qiyaasay tixdii qaansada ahaydde qalabaawigii gabay murtada qaniyadeediide qumba subaga iyo xeedhihii qumba subaga iyo xeedhihii saadan qumanayne quwadaha dilaamiye madfaca qaaradacdiiside qalabkaygu waa maansadeeqa iyo wogede qaybqaybin soomaali waa qaacidada taale qiyaaskii libaaxow qiyaaskii libaaxow hundudaa oo qormeeye ahay qorshihiisu waa amisumay qaybta maamule ah qormayntii hilbaha lagu jiraa qaabka loo dhigaya waxay shaqalo ka joogtaa beryahan qoonsigaa yimid qoob weyn ugaandhaysa baaqaxaya waa dhowe kenyaan qumbuladii ku dhacay daasho qalabkiiyo shaqoolkii hadduu kala qobto yaro qadaadaaday qarqarkii ka joogtaa dayoy dhereeqii qaaday iyadaana qayb lagu ogaa iyadaana qayb lagu tegaa qaaya loo qiraya waa taa qoslaysoo hirwada qoob ciyaar tumane waa taa qanjaafula xunay duurka qawqabiya waa taa qardhaas amisan xidhan qaydantuu tahay qandaraaska waa taa ku tege un soo qoray waa united nations qandaraas uu soo qoray dawacada in la fahmayaan malaynay waa taa qardhaas amisom xidhan qaydantuu tahay qandaraaska waa taa ku timid un soo qoray waa taa qudiyo jaamac lebel amar ka qaataane waa taa qareen noqotayoo lagu quweeyaaye waa taa qabiilaad ka dhigi qarankii soomaaliya afartaa qiyaasay tixdii qaansada ahaydda qalambaawigii gabay murtida qaniyadeediidhe qumbo subaga iyo xedhiyihii saadan qumanaynde quwadaha dilaamihii madfaca qaraadacdiisiide qalabkaygu waa maasideeqa iyo wowgeede ugaadhuba hugii qowlka baxay bay ku qubataaye qamash cawsa goortay cuntay qooqa badisaaye way qanaanisaa dayrta oo quudku buuxsamay qabowga iyo ogbaadkiyo dhimcaday qadanka riirtaaye qaylkeeda diridaya bay qabaxda yaadhaaye khatartiiyo dugaaga aqulquli qowlalada waaxa qaniyada durwaagiyo libaax qalanjo heraaye qaatilkii shabeel harimcadiyo deeqa maamdirida gorgortoo qandoosto dhirtoo foor ku qalabaysan weer micidu qoolaabantiyo dhigar qamoonyeysan qada inay u noqotay dhashaa laga qaraaraaye misna seerihii lagu qatalay muuse ma awoode qadar weye loo qoray irsiqa qaybshay guullahee qaabkaasaa soomaalidii lagu qalidaayo kolba kii la qalay daawataa oo la qaybsado ee shilalkuna berriba qaawan oo qaar kalaa sudan qasumada cadaawuu la rabo qabilla waa moog afartaa qiyaasay tixdii qaansada ahayd ee qalambaawigii murtida qaniyadeediidhe qumba subaga iyo xerihii qumba subaga iyo xerihii saadan qumanayna quwadaha dilaamihii madfaca qararacdiisiida qalabkaygu waa maansadeeqa iyo wowgeeda qarfa halisa qarfa halisa qayranka soolqaarihii iyo oonka qaarweyne hawdiyo qaarweyne hawdiyo haraab qaliya shirkaaga qunsur bahalla qodax saydha iyo jeerin wada qaadhay qaranqaabi kugu joogsa sii qaxandho gaalleefa qabu dhamaan libaax iyo shabeel qaro dhar waa yeesha abeesada micida qaawisiya xala qayma ah qalaanqalaha qalaanqalaha good iyo abees qoladaha duuban qooraha gungudabooda oo qolof madoobaaday jilbi kanaya waabayda iyo jabiso qaangaad ah dibqallooc qamaamiyo qaniin qoon shiniya oo maanqawqado kana iyo dhuug dhiigga ka qulaanta qodqodka iyo guuraha halkay qoofto noloshaadu nimay qaawadiisii jirtaa mawd qaayiba ee qanaacaadka geella xijaaladii waa u qabayaan qaraxa iyo suun nimaan u marin qawl ma foofsada ee qormo inaanu sahar soo helayn qabilla waa moog marka gabaygaas qormo inaanu sahar soo helayn qabilla waa moog fasiraadii waan ka reebay gabaygu wuu dheeryahay waxa weeye macnaheedu inaan dee soomaaliya in dib laysugu soo celiyo inaynay noqonayn wax sahala oo maaragtay lagu helayo si sahala de qofkii soomaaliya damiir lagu garan karaa inay taasi aada u fog tahay waayahay gabaygaas gabayadii wadaniga idii horumarinayey iminka waxaan doonayaa inaan aan yartaa saarto gabayo kale oo aan hoos ugu dego soomaaliya maamul goboleedada dhiba aan isu gabayno saxiibkayo cabdikarin la yidhaahdo ayaa gabay buu iisoo diray waxaa kamid ah midhihiisii puntland buu ka hadlaya kayd weeye noo wuxuu yidhi kayd weeye noo yaal puntland oon ku kobcnaaye oon ku kobcnaaye kaafiya ha joogtee korkaa waan ka jiranaye dowladnimaduu ka hadlaya kun qaraabo oo wada kadhan kibis la doonayo kifadaha wax lagu qaybiya kuma filaadaan marka wuxuu ka hadlayaa qabaa'ilka soomaalida waxaan ka hadalnay balansiga baawarka iyo siyaasada ma garanaysa waxyaalahaasaan ka hadalnay ee puntland ku saabsan ninkaasina waa nin magarasa gabay ka garan doontaan waa nin maxaa la yidhahdaa dadkiisu ay tirsanayaan maaragtay in xagga siyaasadda iyo waxyaalo adigu ay tirsanayaan waad garan doontaan marka ninka gabaygaan ugu jawaabay baa waxaa kamid ahaa kaaflayda gabayga rabbi waa igu karaameeyey kal durduda sideedii anuu iga karaaraya kila yiri kolkuu soo dubay kaabiga isaara kooskan muqursha hadduu wiilis kaamilo eh karaysiyo lafdhabar waa midkaan korodka saaraayo kor u yeelo taxiixii haddaan kuu kubirayaa qori taa kadibay baad cabdow teebka qabataaye fikrahaad la kamandhuudho waa midan ku daacayne kuma kululid xaqaagii xaqii kaa maqnaa kuma kululid xaqii kaa maqnaa inaad ku doodaayo kob abaara reer yaalli dhan waa ka wadiyaaye kaxda kulul adaa nega cid kale kuma kadeedayne kisbo kisbo aad laqdiyo waxaan ahayn calaf yaroo kiilan kol haddaadan kaamil u helayn kuruska qaybtaada maxaa kaydka maxaa kaydka kaa gala u yaal kiishaska u tiirsan kumiska iyo xeryaha maxaa kaaga imanaya afarta cirka kuusa iyo hogolka lileedhe kalka galay sigaad soo kacdiyo kiriga daruuro dheh kahayo hilaac iyo roob kababaxyiisi dhe karuut iyo liskii maantadii igu karkaarayte kulcad buu u maqan yahay dhulkii kubada kuutiila kabtaankii halkuu kuu danaa kabadha aynusiyo koohad doodi koohad doodi kuma maalaysaan karinta laaska iyo kanuunkeeda uma suulistaan kuriyadiinii karamaan kalaanka ka guur kaymihii bahole ummadii karkabad baa la baday qaxiyo kaynaane sidii kuuriyaan loo cadibaa loogu kadayaaye kashmiir kama duwana gobolladaad kiishka ku heshahay malaadheriga kuu kiilane aad ku kamanaastay ayaa kaa dalqamyoodas tiri kaydka adigaale allay lahayd ninkaa kaal dallay koombin baa tahay cabdi keeno inay ku baxdaa kugu habbooneede kalaanka kalaankiisii sow kuma kulaansanin afarta cirka kuusadiyo hogolkalileede kalka galay sigaad soo kaxdiyo kirir daruuradee ka hayo hilaac iyo iyo roobkaba baxdiisii dhakaruurkiiyo liskii maantada igu karkaarayd nina kuma degdego aadamaha kownka ku abuuran karaahiyo eed aanu qabin koruma saarsaaro runta kama gabbado caadilnimo wuu kasleeya xaqa oo kabaaliicayo xaqa oo kabaaliicayo kiil galaa dilaya karkaarada la weydaariyo kumaan badbaadayna puntland cobtii lagu unkay kuudu daawaliya halkii koorta iyo cub loo suray weli kamiintaaye kudlad gooniya maamusho kiishash buuxsadee ummad kawkabaysaa horsuban oo mano kululeh kuba deeqa gaalkacayimo leh kororsu mooyaane garowa jabdadahay sitaan kaamil mayn abide koromada qardhaa koromada qardhadaa lagu qalay kow iskaga siina inta koranaysaa lagu qabsaa kama caddaystaane waxaad ka cuntay keligaa haddii gabay waxaad ka cuntay keligaa haddii gabaygu kaa keenay kibisku ee dadkaagii maxaa kuraha dheer saaray gabaygaana waxaan ugu jawaabayay cabdi waad maqlaysaa waan u malanayaa dhegoodow maanta waan yar kii cabdi maxaa u dhamaystiri weyey isagoo aan qaabka uga soo qaaday laakiin
gabayada marka lasoo qaadanayo waxa weeye waa waxaa la qaataa qaybaha ugu horeeya waa intaan ka xasila aan kuu sheegaya laakiin haddaad doonaysaan mar kale waa idinsoo dhamaystiri doona insha allah waad maqlaysaa waan u maraynayaa ninka la yidhaahdo dhagood
waayo sheekha maxaa ugu dadaan weysay aad buu rajo sugayay isagoo lahaa muxuu ahay waa soo socdaan xeelihii hisaabka loo tamu lahaatee aduu maxaa adiga maxaa ku horeriyay marka ugu horeysa waan xabeersanahay waxaan kuu sheegayaa anigu waxaan uga jawaabay gabaygiisii uun insha allah buu yar dheeraa gabaygiisu marka qaybtii ugu horreeyey oo puntland waa kayd loo yaala laakiin waxaan tusaalaynayay ninkaasi inaanu ka tarjumayn dadkiisa bantooda laakiin uu ka tarjumayey dan isaga gaar u ah intaasaan maanaa aan tusaalaynayay war taasi meelba waa taallaaye
waxaan u malaynayaa waxaan doonayaa ma kala Mida.
hadhaan de maamul goboleedadu ma kala hadhaan arrin aada idinku badatay oo had iyo jeer anigu waxyaalahan ka hadlo wax kamid a waxyaalaha taagan somalilan baryaha kan waxa aada ugu badatay ereyga la yidhaahdo soomaaliya xoogga dalka soomaaliya magaalooyin baan adaka soo galay marka hadalkii baan soo qaatay faysal cali waraabe ee ahaa wiilka addis ababa jooga ayaa naga xigay wiilka muqdiso jooga sheekadaas halkaas bay maraysaa gabaygan kooban oo aan kaga hadlayo xaaladda somalilan sida aan dadka kale uga soo wada hadlay ayayna hayn aynay lahayn maanta xasaasiyad gooniya marka gabayguna halkuu maro wama jidku maro ayuu maraa lagama leexin karo gabaygan wuxuu leeyahay qabtii aan qorsho lahayn dhaqsuu kala qubnaaday ee somalilan waa qudha lagu khasaarooye qardheer luqi aqoonsigii qabiil loogu qaysaday ee qadha baxaysa xabashiguu quturay qoomamiya ciilka waxa bayd ku quban jaamac dubbad qoorta lagu gooyey qiiq qiiqdeeda yeedhiya dulmiga lala ramuyeystay qurgooyada qabaansiga u dheer boolka lagu jeeday ilmadu ha iska qubatee dalka qaadasho u dhowey qandaraas berbere loogu duug qalin shisheeyaa shacabki ku qawqabe shacabki ku qawqabe tu aan loo qadarinayne qaniimaysigay diidayaan lagu qafaashaayay qaanqaanibaa malab qumbayn waa qatala duura qabarkii walaalsiga la eed dabarkii walaalsiga la-eed uursi baa yimid oo waraabihii qanjaha buuri jiray qoonsi baa galay waa ninkii faysal cali waraabe iminkay quftira xaaji inay qararhaweyneyda adis aba adis waa qaraabaday annagu xamar u quusgoynay qowlku lahaa shalay miyaa dib u qadaadhaaday waa duni qallibantoo nafta lagu qadeeyaayey quulaha la guran gobonimaa laga qashaafaayey qobtal mara ah qobt- qobtal mara ah baa loogu qoray qadiya tawxiide qof walbaa siduu qaadan yahay waa qayilaya xaqa xaqkiisa qofba qof walbaa siduu siduu qaadan yahay waa qayilaya xaqa si ku qaysha xabsiga lagu qataarayo inkastoo amniga lagu qarwo nabad la qiimeeyo inkastoo qarbigu soo dego geeyo qulankooda inkastoo diyaarado qaladan qaadka lagu keeno dadku waa qaracan oo gunimaa lagu qasbaayaaye qulqulatooyinka saaxil ee qiiqa damin waaye qoonka awdal oorqabadka iyo jeelku qubidooda dhalin iyo qof waayeel dulma loo qabirayaaye qabso sool mandheera u qoran qaxarku wou gaara ummadeediba ummadeedii baa loo qoqobay qaybo dareerada kofkii talisku quwadiisu tiil bay ka qaawtiil iyo axmed dhagax qardoofadii ka timid waa qiraal dhigane qadaraan badnayn baa ka hadhay qaraxii baa dhowe tani way qallabantee dadkii waa ka qaanacay hargeysaha raad lagu qabaa waa qisiyo yaabe la arkee qabriga goosatada inay ka qustaan gabaygana waxa weeye somalilan weeye ee shacabka waxaa lala hadlayaana waa dowlad iyo siyaasiyiin mar walba sida puntland oo kale Een, gabayada waxaan filayaa een, een, een, kuwaas waxa weeye waa gabayadii wadaniga ahaa weeye Een, ninka la yidhaahdo een, dhagood- wareena kismaayo wareena kismaayo marna miyaadan la hadal
maamul goboleedyadu ay la mid tahay laakiin waa ruuki way- waa kismaayo weli way cusub tahay oo eedeedu weli waxa weeye may soo shaac bixine Een, weli waa weli waa waa la hadlay gabayo badan baa jira kismaayo ka tiriya laakiin waxay u badan yihiin positive gabayo positive oo dhirigelin u badan yihiin kismaayo laakiin gabayadeedu waxa weeye waa badankoodu waa waa waa maaha dhaliil maaha weli dee dhaliishoodii ma soo caan bixin weli maamulka jubbaland waa isu yahay iyo galmudug iyo kuwaas waa isu yahay waa barayniyo marka een, waxaan ku raacinayaa laba gabay oo waan baraynayaa xagga jacaylka iyo guurka iyo waxyaalaha ku saabsan naga sii daa kuwaas kuwa kuwaas ama baahnay anagu eh qalbigu wax loo qaboogee Een, gabaygan gabaygan waxaa la yidhaahdaa een, wuxuu ka hadlayaa dawada ay ismariyaan gabdhaha soomaalidu ee loo yaqaano dhayaanada iyo een, bahalahan laysku caddeeyo ayuu ka hadlayaa oo gabaygan oo uu ka oo hadlayaa oo qoryaahe aad baa looga hadlaa ka doqon baa madow bay soomaalida bay gabdhuhu yidhahdaan doqon baa madow
haa doqon baa madow baa la yidhaahdaa marka gabaygan doqon baa madow waxa weeye gabaygan wuxuu ka hadlay adu gabdhuhu waaninayaa ka bacdina gabay kale insha alla idinku xishin doonaa oo guurka ka hadlay gabadha fiican waxay tahay marka gabayga wuxuu leeyahay madow sugula maarin subkoon midabkii soomaali macbuudkay habluhu muuqsaniyo muuna ugu deeday maxaa suma la soo milay mariid mariyey jiirkooda dhiyaanada iyo maadooyinka jiirka marinaya maqaarkay gubaan oo wejiga mirir u yeelaan maqaarkay gubaan oo wejiga mirir u yeelaan ursiloon oo lala meermo iyo dhogor masaabiiro jirkoodii ursiloon oo lala meermo iyo dhogor masaabiira jirkoodii mulaaxda u ekaa lagu masiibeeyey cadceeday ka maagaan gediisa umar soo baxa eh manfacada halkii lagu karshiyey dheriga meeshiisa waa ka maadan meel kulul madbaqa waa ka xaranee dabka moolka lagu shidiyo huur waa mushkiladooda mudanihii qabiya ubadkii bay gaasho miro tahay macaluule qoyskii kor hool miil ka sugaya ay kuwaan weli lamaan xadin haween kuwaan kuwaan weli lamaan xadin haween ee maaligu hagaashay ayaan miida uga diga hablaha lagu hablaha lagu mahlukeene midka waano iga hooya waad marin habowdandhe idinkaa dhamaysiga marlay dumar u muuq dheer dheer adduunyada ma joogaan haween idin metaal eeldhe madaxtooyadii baa tihiin qurux mihiibkeeda xuran cayn madooloo ifkeer mawli ku abuuray nimco lagu manaystaakiin loo miliilo odhe muraayadaha iska daawad oo dheehda midabkiin gabaygaana waxa weeye waa gabay kooban oo ka hadlaya diirka iyo deg deg baana u akrinayaa laga yaaba haddaad dhegaysataan inuu macno idii sameeyo gabaygu marka caadi loo akrinayo waan xaqiirsanayo luqadii maanta kuma luqayn karo gabaygaasina waa kaas dhegoodo gabayga kalaan idin raacinayo waa gabayga wuxuu ka hadlaya guurka guurku ka hadlaya gabaygaas wuxuu leeyahay guurku waa nasiiniyo wanaag kuu naruuro ahee dumarkaad ka naawila haddii calafku kuu nuursha niyadiinu tay wada jirto neeftu la heshiiso sidii hadiyo nirigteed qalbigu waysu naayiin nafaxaadka hore iyo shacay nolosha wowdoore kolkaad naadisee waalidkeed naasib uga doonto nasabkay ka dhalasiyo kolkaad xiisika naamuusta naamunad wacanay aroos aqal u naaweysa iyadoo naqshado iyo xareer naba hilaacaysa nugta iyo durbaankii ammaan lagu nugleynayo naflayda iyo hoolabida iyo sacab nabiixa iyo nawleeye maadhin kolkii lagu nawaaweeye sangayaalna doodida xarago laguna yaayiro niska hor habeenkii mashxarad nalalo loo siiyo iyadoo nalaad moodo oo nuurka iyadoo nalaad moodido nuurka iyo nuurka iyo luulka neegneeganaysaa tugtii lagu nigeeyaayey naadada iyo fiidkii waxay kugu nabnaataa baneecaw udgoon iyo kalgacal kugu nabaadaaba dharqad nadiifa iyo dahabka ay nooya xidhataada nafaqada gasiinka iyo nimcada waxaad ka nugtaada naxay laabta kaa naafiyo nuxusilowdaaba nuuxnuuxda sheekada waxay ku nunubisaaba nuduhiyo dareemada waxay naafax gelisaaba adoo naashi foo galay hurdada naqasku siisaaba toddobadu kolkay naasishee noloshii loo laabto nafaas hawsha loo helo adduun naqi iyo daadgeynta nasma inay ahaatiyo midaan nadarba loo yeelin inay naaqus tahay ama marwadi kugu nagaanaysa kolkaasaad mujibisaa xilaha naasicii galay gabaygaana waxa weeye waa gabay ka hadlaya jacaylka iyo guurka intaa aan kusoo afmeero inta kale insha allah gadaal baan idinka dhigi doonaa sheekooyin aan africa kasoo qoray iyo nin waxaan ku xidhayaa sheekadan nin nin qurbaha ka tegay oo gabadhaba in ku guursado gabadh buu soomaaliya kala sheekaystay adugu soomaaliya wada tageen kabacdi gabadhii markuu halkan dhoofay oo tegay gabadhii la kulmay oo muddo ay magaranta sheekaysanayeen gabadhii waxay ku tiri oo haddii aad i guursato meeshan aad igaga tegaysaa marka sheeko dheer bay isla mareen oo maxaa la yidhaahdaa uu ka sheekaynayo uu leeyahay adigu dhoof baad rabtaa aniguna dhaqashaan rabaa kolkii laisku dhow yahay ayuu heshis dhacay maxaan jacaylka dhidibnaa qurbo dhagarti anigaa ogiyo dhaawaciis dhaqankii hidaha wuu lushaa dhinac marshaa buu leeyahay magarata dhehoy maad dhugan dheg xumaantiyo dhallaan iyo dumar dhey firqaato dhaadhigii waday dhoonka loo diray buu leeyahay moogta marka oo jeel ku dhacdhacay marka sheeko noocaas insha alla gadaal baa idinka dhigi doonaa marka heysay isweydaarsanayaan adigu dhoof baad rabtaa aniguna dhaqashaan rabaa buu leeyahay marka waa sheeko gabadhuna waxay doonaysaa ulajeedada ninkana u guursanaysaa waxay tahay inay dhoofto isaguna wuxuu doonaya gabadh u dhaqanto oo waddanka degto oo guri dejisto waa sheeko aada u yar dheer marka insha allah intaasaan kusoo afmeeri doonaa haddii lahaydna waayahay aad iyo aad baa mahadsan kaa sida maxamuud iyo barnaamijka fanka dhaqanka suudaan ee golaha nineteen sixty iyo caawa musaadaha dambe la soco